waad arkaysaan biyaha xaafadda dhex fadhiya muddo oo lix beri ah taariikh kow ilaa hadda iyo biyahan sidaa noo dhex jiifaan waa lagti baa nagu soo jabsatay webigii marka waa ilaahay maadiis naf un ma gu'in laakiin wax kaloy noo reebeen ma laha gogli- gogoshii bay naga qaadeen guryihii waad arkaysaan meeshay dhex yaallaan Ee, alaabihii oo dhan bay naga qaaday raashinkii waa nagala tageen naf un baa nooga geeyey wax kaloo hadda aan noo hari ma jirto waad arkaysaan lixdaas beri muslimka deriska yaa ilmaha dilkuura yaa yaa loola cararaa oo markay biyihii saas u yimaadaan habeenkii meelahay soo seexanayaan subaxiina meeshay ku soo laabtaan xataa meel dab loogu shida ma laha meeshana waxaa ku nool sagaal caruura iyo hooyadood aabahood kow iyo toban qof waa kow iyo tobanku marka qows ka kooban qowska lama qaadi kara haddii hadda aan raashiinkanagi iyo alaabadanadii aan wadano xataa cidaha aan dhinac ka galno oon ka jiifanno waxbay ahaan lahayd wixii wax noo nool male biyihii raashiinkii alaabadii wixii o dhan biyihii baa nagala tegey hoygii waad arkaysaan guryihii biyaha dhex jiifo biyihii way socdaan habeenii maalin kala go' ma laha meel la aado ma laha waa meeshaas aad arkaysaanoo waxaasoo biyi ay dhex jiifaan marka waxaan marka codsanayaa macaawino kow ilaahay aa dilkuurayaa macaawino leh dadweynaha muslimiinta eh dowladda countiga iyo midda national government inta waxaan ka codsanaynaa caawino aa dilkuuraya inna loo gargaara wax lagu seexda male raashiin male meel lagu hoyda male waad arkaysaan waa meeshaas biyaha ay dhex jiifaan Ee, dad aa dilkuuraya hadda oo oo iska xamaalataan ee walba garab ku nool xamaalkii waa baabaayo haddii mar ay guryihii iyo wixii ay saas noqdeen iyo dhulka uu roob ka daay meel loo xamaal taga xataa ma laha marka wax la cunaaba lala'ayo ilmihii marka wax dabka loogu shubo yaa lala'aya sidaas darteed waxaan ka codsanaynaa dowladda countiga muslimiinta dhammaan meel ay joogaan dal iyo dibadba dowladda dhexe mucaawino inay nala soo garab istaagaan oo naloo gargaaro sidaas ayaan codsanaynaa